Habeen hore burcad Kenyan ah oo ku hubaysnaa baangado ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xarun shidaal lagu iibiyo oo ku taala deegaanka Dadaab oo ka mid ah dhulka NFD ee ku hoos jira gumaysiga dowladda Kenya. Nin waardiye ka ahaa xarun shidaal oo lagu magacaabo Siyaad Axmed Dabar ayay dhaawaceen kooxahan burcadda ah. Waardiyaha ayaa la sheegay inuu miir daboolmay isagoona ay ka muuqdeen dhaawacyo badan oo halis ah. Muuqaallo ay duubtay kaamirada qarsoon ayaa lagu dhex arkay afar burcad ah oo wejiyada qarsaday kuwaasoo dhibaato u geysanaya waardiyaha iyadoona markii ay dhaawaceen boob iyo biliiqo ka geysteen xarunta shidaalka waxayna horay u sii qaateen moobeelkii uu lahaa ninka waardiyaha ah. Bulshada ku dhaqan deegaanka Dadaab ayaa cambaareeyay falkan ka dhacay halkaasi. Dhulka NFD ee ku hoos jira gumaysiga dowladda Kenya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale looga geystay dilal, dhaawacyo iyo afduub ka dhan ah bulshada Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan.